waxaan ku bilownay ururkan laba kun iyo sagaalkii ayaa waxaan ku bilownay ceelasha markii lagu soo qaxay halkaas oo aan madarasad ugu bilownay dadkan danta yar si aan wax ugu qaban oo ugu qabto marka waagaas aabahay oo corneel ahaa ayaa bilaabay hawshan allaha u naxariistee may laba kun toddobadii labadii kun toddobadii bilaabay laba kun iyo sagaalkiina uu dhintay marka maadaama laba kun iyo sagaalkii uu dhintay ayaa aniga maalintaa wixii ka dambeeyo ilaa hadda maanta oo la joogo laba kun iyo sagaal iyo tobanka tobankaas sano ayaa hadda hawshaan wadnaa maasha allah alxamdulilah hawshana waxaan igu dhaliyey in aan hore usii wado maadaama aabahay uu hawsha bilaabay inaan hore usii wado waagaas sagaashan caruur ay ahaayeen maantana laba kun oo caruur ay marayaan oo inta aan wax u qabano oo bil walba ah marka mse aqoon ha noqoto waayahay labada kun ee caruurta ah waxyaabaha aad u qabataan maxaa ka mid ah
labada kun oo caruurta waxaa kamid ah horta ciyaalka waxay leeyihiin magaalooyin kala duwan ay joogaan muqdishoay joogaan kismaayoay joogaan baydhabo ay joogaan gaalkacyay joogaan beledweynay joogaan hal meel ma wada joogaan soomaaliya o dhan ay wada joogaan meelaha ugu midka badan oo ugu dadka danta yar badan tahay waxaana u qabanaa waxbarasho lacag la-aan ah ilaa galaaska koowaad ilaa galaaska sideedaad ama hadda xamar oo kale muqdisho oo kale ilaa galaaska labaiy tobnaad ay marayaan waxaan ku iraha waxaan kaloo u qabanaa inaan raashin siino inaan igdadahoo kale afurino maalmaha ramadaanka oo kale inaan la afuriyo waxyaabo badan oo oo u baahan yihiin ciyaalka xitaa hadda maasha allah aad bay u koreen ciyaalkii aan hadda tobanka sano haynay maanta ayaga ayaa guddoomiye ka ah oo hawsha muqdisho qaarkood isxilqaamay oo wax qabtaan oo wax lagu farxi karo maalin walba markaan arka ciyaalka ciyaalkaiyo kale noqdeen waa inaan hore usii wadnaa hawshii oo dhiirigelin ba ii tahay
marka hawshan kolley ma ahaan mid fudud marka aad laba kun oo ciyaal oo kale oo aad taageeraysaan oo cuntadii aad ka taageeraysaan dharkii ciiddaa ka taageeraysaan iskuulkii waxbarashadooda aad ka taageeraysaan waxaa la isweydiin karaa dhaqaalaha aad ku bixisaan hawshan yaa idinka gacan siiya dhaqaalaha aan ku bixino waxaa naga gacan siiyo jarmalka dad muslim muxsiniin ah oo ku nool halkan dadka marka waxay sameeyaan hay-adda ugu weyn oo nacaawin jirtaa jirta la yidhaahdo ansar international oo taasaa ugu badneyd hay-adaasaa na siin jirtay maalgelin jirtay maalgelinta ugu weyn waxaana maalgelin jireenoo kale kooxyo ururo kaloo badan baana noosoo nala soo xiriira oo raba soomaaliya inay wax ka qabtaan marka annaga waa ufududeynaa waana u dirnaa wax allo waxay u baahan yihiin sawiradoodii iyo ilmahaasoo dhan iyo wax allo wixii dhaqaalo ah badankood ayagaa bixiyaan ani marka halkan jarmalka waxaan ufadhiyaa inaan isku xiro maalintii oo dhan aan hadba kuwa soomaaliya waco iyo kuwan iisheeg dadkan jarmalka joogo ani waxaan ahay isku xireeriyihii waxaan ahay guddoomiyaha oo somaalish committee marka hadda ururadaasi ka sokow dad kale oo soomaaliyeed ma jiraan oo qeyb ka qaata gargaaridda dadkaasi dhibaatada haysata ee aada caawisaan aad bay u yartahay numberka soomaalida ka qaadata aad bay u yartahay kaxumahay in aan irahdo saas sababtoo ah jarmalku way iska deg yaryihiin dadka aaday ugu yaryihiin meelo kale dheeray degan yihiin waxaa jira dad ay koontada lacag kusoo diro oo muxsiniin soomaali ah laakiin numberka ugu badan waa dadka ajnabiga ah maxaa idin qorshaysan markaa qorshaha aada noo degsan waxay tahay maadaama ciyaalkii hadda aan aragnay in ay meelshi ugu fiicneed ay marayaan qaarkood ay afar iyo toban shan iyo toban yihiin waktigii ugu fiicnaa ay marayaan hadda waxaan muqdisho go-aansanay in aan center ka dhisno hob center hob school hobka ischool ischoolkaasoo ah xirfadda lagu barto taas ayaa noo qorshaysan hay hamigeena ugu weyn waxay tahay in aan gaarno sidii aan ardaydaas xirfad ay ku bartaan ay iskood isku dabaraan ay ku shaqaysan lahaayeen ugu dambeyn halkan waxaan uga baaqayaa dadweynaha soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin haddii ay naga taageeri karaan ay noo soo garab istaagi karaan waxaan jeclaan lahaa inay noo soo garab istaagaan meesha ugu fiicneed maanta ardaydaas ma sii deyn karno dhibaatada ugu daran oo maanta aan rabno ciyaalka inaan maanta waxbarashadooda heer sare inaan gaarsiino marka qof walba wuu awoodaa inuu wax qabto ma fahanta marka qof alla qofkii doonaya inuu la soo xiriiro diyaara umaha